barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay hadda tilmaamaysaa kowdii iyo barkay duhurnimo waa maalin jimcaha sideed iyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad ku maqli doontaan heerarka miisaanka sugaanta soomaalida zaagtin wuxuu qaybihii maasadu galaya dhaanta hadduu yahay in buu leegyahay hadduu yahay heello wilwilaha hadduu laga keeno haddii sayliciga laga keeno minay fatuura fiqtira haddii laga keeno minay fatuura fiqtira waa badgooniya oo ridmadaad raacaysa ridmada
kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale idiin haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
iyadoo aafada xanuunka coronavirus ay gaartay heer aan horey loo arag gudaha dalka maraykanka ayaa waxa uu dab ka dhex shiday koongareeska maraykanka halkaas oo mudanayaasha xisbiga jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiyiintu ay la harjadayaan sidii ay u meelmarin lahaayeen wareeg cusub oo gargaara kadib bilooyin ay farta isku fiiqayeen iyo waxqabad la'aan xitaa markii ay ka fikirayeen inay meel marayaan tallaabada saddexaad ee xalka kumeelgaarka ah si loo siiyo maalmo kooban oo dheeraad ah si ay ugu heshiiyaan cadadka ugu dambeeya ayaa sharci-dejiyaasha labada dhinac waxay sheegeen tirada sii darsanaysa ee xanuunka covid sagaal iyo toban ay ka dhigan tahay in kuguuldaraysiga in wax laysku raaci waayo aysan ahayn doorasho hadda bannaan sharci dejiyayaal badan ayaa soo jeediyey suurtagalnimada in dowladda federaalka ah ay lacag weydo subaxnimada hore ee sabtida iyadoo wada xaajoodka gargaarka ee covid sagaal iyo toban uu sii soconayo haddii koongareeska uusan awoodin inuu meel mariyo sharciga maaliyadeed ee ku-meelgaarka ah ee dowladda ka hor saqda dhexe ee jimcahan
guddi khubaro madax bannaan oo la taliya hay-adda faayadhowrka cunnada iyo daawooyinka maraykanka ee f d a loo soo gaabiyo ayaa toddoba saac oo wadahadal ah kadib u codeeyey isticmaalka tallaalka covid sagaal iyo toban ee ay soo saartay shirkadda maraykanka ah ee daawooyinka samaysa ee moderna asbuuc kadib markii maamulayaasha federaalku ay oggolaadeen tallaalkii ugu horreeyey ee covid sagaal iyo toban warkan ayaa imanaya xilli ay ku dhowaad saddex boqol iyo toban kun oo qof ay maraykanka ugu dhinteen cudurka covid sagaal iyo toban sida ay sheegtay xarunta la socodka coronavirus ee johns hopkins in ka badan toddobiyo toban milyan oo qof ayaa sidoo kale la xaqiijiyey in cudurka uu ku dhacay gudaha maraykanka ogolaanshaha f d a isticmaalka degdega ah ee tallaalka moderna ayaa iman kara jimcaha maanta ah marka la ansixiyo moderna ayaa bilaabi doonta daabulista ku dhowaad lix milyan oo tallaalka ah iyadoo tallaalada ugu horreeya loo qorsheeyey in la siiyo shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya goobaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah toddobaadkii hore kadib markii ay la taliyaashu ayideen isticmaalka tallaalka ay soo saartay shirkadda maraykanka ah ee pfizer oo kaashanaysa shirkadda jarmalka ah ee biontech hay-adda f d a ayaa maalin kadib u oggolaatay isticmaalka degdega ah ee tallaalkaasi
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal waxaa marti inoogu ah brofeor daahir maxamuud xaddi oo ka mid ah abwaanada waaweyn ee soomaaliyeed ee hal abuurka suugaanta iyo dhaqanka soomaaliyeed ee sooyaalkii hore aad u yaqaana oo isagoo cilmiga suugaanta iyo afka soomaaliga ka dhiga jaamacadda camuud rofeor daahir maanta waxaynu ka wareysan doonaa miisaanka maansada soomaaliyeed kusoo dhowow rofeor daahir maxamed aad xadiid baad u mahadsantay haashim marka intaana su-aalaha kale aad gelin halkani anu waxaan ahaa dadkani hibada gabayga ilaahay siiyey Eh, haddana macallin baan sugaantii iyaan ka dhigay waayo waxaa nasiib u helay berigii eh, aan la foolo gallay aniga iyo bashiir sheekh cumar goodi oon halkan ka salaamay silsilad baan wada gallay xaamiimta laydhaa marka markaa la foole oo isagu english major history ma- narka u ahaa anigu waxaa noqday takhasusyaahaygu af soomaaliga gabayga iyo wixii baanu dhiganay si cilmiya oo dadka tirada yar ee maanta jira ee heer jaamacadeed maaragtay soomaaliga ku dhigta ayaan ahayn waxyaabahan qaadanay ka mid ahayd miisaankaasi dad badan oo soomaaliyeed oo xiiseeya suugaanta soomaalida waxay is weydiinayaan maxay tahay miisaanka maansadu muxuu yahay
marka waa sidaas weeyaanoo waa tii la maqli jiray wuu jaban yahay gabaygani gabaygani wuu jaban yahay marka eh, i- i- marka la injineer garaynayo eh, weedha weeji marka aad binaynayso binayntana wadaadada isticmaala weedha markaad dhisayso ereyga markaad dhisayso maalin maalin hore kaaga sheekeeyey waxaan erey la yidhaahday saddex xaraf buu ka kooban yahay ereygu qaar badan baa saddex xaraf ka kooban wan muxuu ka kooban yahay hal shiibane laba shiibane iyo hal shaqal gar laba shiibane iyo hal shaqal ereyguna saasoo kale uu ama laba shiibane iyo wixii ka badan oo haddii marka in la yidhaho waa shiibane iyo mm, shaqal sidaa awgeed marka maadaama eh, mm, gabayga sida ereyga marka la samaynayo aad moogtahay aad shiibane iyo shaqal laysku daray laysku daray aad uga samaynayso ereyadana marka laysku darayo marka la doonayo waxaa laysku darayaa magac iyo fal iyo tilmaan iyo magacyaal weedhii bay intaa noqonaysa intaa intaa marka la isku diraya mid waliba meel buu fadhiisanayaa makaankiisuu fadhiisanayaa haddii aad eh, si xun u dhisto naxwihii baa khaldan baa la odhanaya oo eh, gurigii oodii aad xoolaha eh, xeradii xooladii- xooladii- xoolaha aad u dhisaysay aad u samaynaysa ayaad eh, ood meel xun dhigtay gurigiiba loolkii meel xun ay, eh, dhegihii islaantu samaysay iyo marka waxa weeyaan waa isku dardaridda ereyada ayaa gabaygana wax t- sugaan ereyga la yidhaha tixiyo tiraab baa loo bixiyey soomaalidu had iyo jeer qaafiyad bay raacdaa tixiyo tiraab gar iyo gardaro eh, marag iyo milad waxay saa u samaysaa si ay u xasuusato marka tixiyo tiraabta ho- hadalka tixdu halka hadalka tiraabta hadalka caadiga weeyaan tixduna waa wixii eh, gabay iyo wixii lamida waa wixii miisaaniya qaafiyad leh marka wixii miisaanadii qaafiyadli hab gaara oo laysugu dardara ayuu leeyahay wixii hadal caadina hab gaara masala imika weedhanaa soo qaadanayna wuu jaban yahay maxaa loo leeyahay ereyga halkii la doonayay baana dhigin waaba lagu waayey berihan baan ku waaba lagu waayey waaba lagu waayey waa afar erey waa iyo ba iyo la waaye marka waa waa hadal caadiya oo hadal eh, tiraaba weeyaan marka haddii la doonayo ina jiiftada gaariye ee sagaaleyda ah laga dhigo eh, afartii eri uunba halkii bacda meel waa laguba bacdunba halkaa la keenaya waa ba lagu halkii ka hayunba waa laguba waa ina shaqalka madiga ah oo afarna xaggaa iska xisiya afarna xaggaa iska xisiya iyo kaasaa sagaal ku noqonaya sagaaleyda saasaa loo sameeyaa marka waxaana laakiin badan ugu miisaanka dheeri ee ugu fuurka dheeri waa badda gabayga laydhaa hoyaale hoyaale hoyaale he hoyaale hooye marka badda suugaanta ee ugu dheer ee aad tilmaantay ee uu gabaygu ka mid yahay markaad fuudhka saarto waa imise cagood heeris iyo waxaa laydhaa heetis iyo hooris marka heetiska hoyaale hoyaale hoyaale he hooriskina hoyaale hooye halkaa hore waxa weeyaan ugu yaraan toddobiyo toban heetisku hooriskiina waxa weeyaan ilaa iyo shan shantaa iyo toddobiyo tobankii baa la isku geynaya ilaa labaatan labiyo labaatan saddexiyo labaatan cagood buu gaaraya waa ka ugu dheer laakiinse markan geeraarku cabdisinimo oo kale markuusan dhalwohay balwoy waa sideed waxay baleeye mooyaan waa koob iyo toban fuud koob iyo toban waa geeraar sideed iyo hadday koob iyo toban noqoto waa geeraar waana badda labaad ee geeraarku xagga eh, ballaarka iyo mugga iyo kufaanka ku xigtaa gabayga oo waa kii calibculday halgaraadka guntiis iyo guudkiibu ka cadaaday haddaad imika tiriso wa- wa- waxaa ku jira sagaal hilmiyo hilmi ammaanta heli waaye waxaa ku jira koob iyo toban koob iyo tobanle hadday noqoto laxana waa la saari karaa marka bahashaasi balwadu baddan ay ka samaysneed waxay geeraarkii oo laxan loo sameeyey gabayga markaynu eegno sidaan horeba su-aasha kuu weydiiyey cabirkiisa iyo dherarkiisu inta cagoodu yahay markaad eegto wuu kala duwan yahay mise gabay oo dhan waa isku mid ilaa kii sayid cabdilla xasan tirinaya ma waxaa weeyaan iminka hal gabayoo tirisay anuu masalan fulufuulkan tiriyey fulufuulku waa sababadaan saban ku noolaaye anuu sabiyey waa joogi jiray kaysar maan badane labadan beyt baa kala badan mid baa sideed iyo tobana mid baa koob iyo labaatana mid baa laba iyo labaatana marba mid baa toddobiyo tobana mid baa shan iyo toban buu ka kaca shan iyo toban toddoba toban sideed iyo toban sagaal iyo toban koob iyo labaatan laba iyo labaatan toddoba iyo labaatan laakiin ragga ugu beydadka dhaadheere waxaa weeyaan masalan kadkadshaha kibaarka iyo furbaada koololox kayrkayrka yaa qusur ooda shabag laysku qubay qoolad iyo xeelad booraan afkii laga qafilay qabarno hooseeyo anigoo kale waxaan tidhiye indhaweydba hiyaalin gabay waan ka hayire hiyaalin maan odhan higaatogo sulmanseede haddaan kugu hanqaro mawjadaad ku hafan doontaa ilaacaa indhaha kaala tegay hababacdiisi wasiid ku faanaya kan kale dheer kantimacdo kale milyaneerka carartuha macalinkaygii midlayeerku goortuu barsaankaygii meel dhigay xaashi oraxoo kale markuu faanayo yaa dindigii aan meerara shir waa kii la qaabile ee faagayga qallucshay balaanqumiyo ontooso qarda igaga raagtay balaanqoodiyo u jeexo kuwaasoo kale waxa waa koob iyo labaatan meelaha marka markan kale ninkan la yidhaahdo ismaaciil meeratinayo guuguulihii haddaad gugo u hoyso ama aad gabooyaha kumaran gaba la diidayso gartaamaha keligaa inaad gaaro cabatahay waa dhowr iyo labaatan dhowr iyo labaatan allahayow ninii dareen maxaa daafta hore seexshay ninii daaqsanayana maxaa daafida u kariyey wacanoo walaalkaydhayo wiilkayo maxamed sac wanaagsan oo weyl watoo kaynu hadiyada wiilwaalde waa kuwaasa ugu dhaadheer
geeraarka markaynu soo qaadanno wuu ka gaaban yahay baa tidhi gabayga waana ka labaad cabirka ku xiga marka bal kaa geeraarkaoo kale markaynu soo qaadano geeraarku tiradiisa iyo dherarkiisa iyo inta cagooduu yahay isna waa mise geeraarku wuxuu noqonayaa sideed oo balwoy hoy balwoy sideed ba ku jira waxaa i balooyey mooyaane waa koob iyo toban labadii beyne keliya haba kala dheer balwohay balwoy gabantama waxaa i balooyey mooyaane waa koob iyo toban heesi markaa geeraarkii oo laba kii gaabnaa beymasaradii gaabnayd iyo kii kale saddex nooc afar nooc yani waxaan waa probability yani shan lix iyo toban siyood afar iyo afar baad ku keeni kartaa afar iyo afar siyood baad ku keeni kartaa geeraarkii oo aad hees ka dhigtay oo markaa afartii siyood baad haddana afar jeer ku dhifanaysa sida bahalkan marka la dhigayo faalka iyo turubka la dhigayo lagulaha gumtane madaxweyne dabago-ane dariiq afar nooc mulahay afartaa gabayga loo dhigay afarta afar lagu dhiga lix iyo toban barobelti mid kasta leeyahay in alle intii aad barataad markaad barato haddaba dadkani ma khusayso dadkani gabayga dhegtuunbaa garanaysa inuu khaldamay oo erigiisa oo meel xun dhigay laakiin inuu cilmi ahaan sidan yani waxa ugu horreeye raggii ibafure ugu horreeyey gaariye baa ka mid a gaariya jiiftada afar ere bay ka kooban tahay sarar iyo leg iyo badi keebaan ku siiyaa afareyda afarey baa tirisa haddii lagu dhaa la baalay waa maxay hargeysa ma toosta weliyahay baxsani waa la baalay waa maqalay warlaay labaaleyda ugu yar afareyda ku xirto jiftada wadaadada ugu xiga wadaadu beerka xaydhala way cunaa ilahay maad ka yaabtaan notisaan waxa weeyaan markaa miisaankeedu laba hal wadaadadu hal shaqal maaha daadu waa laba shaqal ontu ontu umaad ku samaynaysa marka sida awgeed baa dadka iminka waa lagu dhashay soo lama oran aniguna waan baraa waa gabayaabaan kaa dhigaya hashim iminka formulooyinkan uma kusiinaya marka waxaa la raacayaa qaacidada idadan uma kusiinaya qofkii markaa gabaygii wuu abuuri karaa marka sarar iyo lag iyo badhe markaan ku idhaa waa wan wan wan sagaal sagaal shaqal baa kuwada jira lax iyo weel iyo dibida umaad odhanayn ya shacri iyo shacri iyo bariis iyo faanto oo waxyaabaha wada kowda miidhana ayaad ku keenaysaa layna wada kow hal hal hal kow sagaal noqdomaad tirin had iyo jeer mid waxaan ku leeyahay two hal laba noqda heesaha oo kale markaynu eegno iyaga laftoodu imsa cagood bay noqonayaan marka miisaanka la saaro maansada exactly wuxuu qaybihii maansadu galaya dhaanta hadduu yahay in buu leegyahay hadduu yahay heello hadduu yahay hadduu yahay tan wilwulaha hadduu laga keeno haddii sayliciga laga keeno ya miday fatuura fiqta haddii laga keeno miday fatuura fiqtira waa badgooniya oo wax ridmadaad raacaysa ridmada dadidtatatita ayaad raacaysaa moogta dameerka aara buura markay aamini dabrayso caroos cisirow cawaale system baan ku baraya qofkii saarka oo kale muu ka duwaya mise waa lamid isaga laftiisu saarku uu ka duwayaho waxa weeyaan isagu geeraarka ayay isku dhow yihiin saarku markaa isagu waxa weeye waa waa waa waa sagaal sideed labiyo toban saddex iyo toban saarku moogtahay gaaqaafkii kale waxaan lahaa libaax ayn maranayo codkana ku ramido intuu ceel dheera haddana caws kuu duuldhiga cagtana soo mariyey markaa ceelkaa ku dhacdo hadhow jiirkaaga cuna ciyaar loogma tago cara halkaaga loogu cambara marka haysta lagu sameeye waxaa ka mid ah sabab kale hamoodine ayaa lagu sameeye saarka oo cabdikariim ayaa saaray marka waa badaha ugu caansan ee looga tiriyo geeraarka iyaguna isku abtirsan yihiin marka waxa weya waxaa badaha umaad baranaysaa markaan lagu idhaahdo kan kale geedkii higlow dheere geedkii higlow dheere wuu naga horeeya geedkii hablahalaya wuu naga horeeya halkaan baad la raacaysaa cigaal shilaad siduu oran jiray heesuu oran jiray hees hawleed baad ku samayn kartaa tallooda lagu heesayo tani tan marka dibida loogu heesayo markuu markuu markay dayrtu baxdo waa lagu bogsiine mar tan looda hedha giiro adu hotaa oo hidina badan oo hadhaa iyo horta cabaasiyaad ku heshaa waxaasaad ka tirinaysa had iyo jeer mid kastiba miisaan bay leedahay marka nin caraalo la dhahdiyo gaariya ayba furay hadraawiyo waxaan oo dhani hees waliba maxamed moogiye raggii garanayay shimbir ninka la ydhaahda iyo ilaahay u naxariiste ragga ninkan la ydhaahdo ilaahay u naxariiste la odhanayay codka fiicnaa ee faysal cumar bursaagayo macalimiintaasa isku garanaysay fuurka iyo codka haddana ragga kalaa soo baxay dee xasangeni kuwa cusub raggan iminka mutacalimintaa soo baxay waxaa soo baxday iftiintan iyaduna cilmi ahaanta muusiga u baratay marka waxay ridmadii yaa la eegaya haddaad imka markaa waxaad fuurka markaad eegto heestan xagee laga sameeyey tan xas sheekh mumin oo kale laaley markay qaadayso laaley waxa weeyaan waa heestaa iska jiiftadoo laga sameeyey laaley dusheeda laakiin marka laxanka uu samaynaya ninka muxuu samaynaya haddana wuxuu eegayaa codka inuu kor dhigo meesha laga eegayo laaley waa meel sare dee laxankii toonkiina bishkiina wax laga dhigaya xag sare laaley dusheediiyo laag iyo xareer dheer haddii markaa hadalkaaga hoos ka dhigtana san hadraawo kale webidu bitaaca hoos baa loo dhigaya ridmada iyo jabaqada iyo miisaanka iyo xarafka iyo codka war waxaasoo dhan baa isku tagaa
cilmiga ardayda aad saa ku tababarto ee aad barto qaabkaa miisaanka maansada oo kale way kala fahmayaan soo maaha gabaygii geeraarkii heestii guuruugii wax walba way kala fahmayaan inta miisaanka markaasay u saarayaan markaan idhaahdo hadalku hadalku waa xaraf hadalku waa cod hadalku waa micne hadalku waa weer waa dhisme cod iyo xaraf iyo dhisme iyo weer la sameeyo oo la fahmo ayaa intaa markau qofku maskaxda geliyo ayuu isku samayn karaa oo sumadaha xarfuhu cod bay u taagan yihiin codkiina markaa kii kor loo taagan yahi codkaa iyo jabaqda iyoba allanihii samaynaya miisaanka samaynaya intaa markaad codaynta iyo ereynta iyo weeraynta qaybaha cilmiga naxwaha markaad isku dhafto ayaa iminkaasi cilmiga loo soo saaraya
miisaankii iyo nooca uu yahay iyo codayntii iyo weerayntii dhammaantoodba waxaasaa laisku dhafka marka la ydhaahdo ayaa la isku jaramsadee jacbur laga dhigo ayaa ay dadku galaysaa xigmaddu inuu waxna curin karo oo samayn karo sheekada iyo majaajilada iyo waxyaabahan iyagu may leeyihiin miisaanka oo suugaanta may soo galaan miisaankay soo soo galaan marka ama geeraar baa laga soo qaata ama jifta laga soo qaata ama maqalay warraay maqalay warraay imika halkay tahay waa tana jir ka sameeye sheeka soo jirtiyo murtijalalnamtiri bisadaa jaweyn jiirkii badbahad ma jalabsato maqalay warraay ma lagu warramay in cumar la dilay oo cali la dilay oo warandhil garoodhiyo qulqulay markaasuu gaariyana odhanaya weli hay baxsane bixisada wadaabii waa wasray anigoo basa berigaan yaraa waan boodi jira waan bari cadda dhiyaabdhadhaam ninay fatuuro fiktira hoyaale hoyaale hoye halgaraadka guntiisiyo gudkiibuu ka caddaade magaaloolu waxlaa waa geeraarkii cishqiyaasa
intaas waxaynu ku soo gunaanadiina kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo uu marti inoogu ahaa abwaan brofeser daahir maxamuud xadi oo isaguo cilmiga suugaanta iyo afka soomaaliga ka dhiga jaamacadda camuud mowduuceennu uu la xidhiidhay miisaanka maansada iyo badda miisaanka iyo cabirkayga mid walba nooca uu yahay waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey dhegaystayaal magaalada boorame ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka nala socodsiinayey halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida iyadoo aafada xanuunka coronavirus ay gaartay heer aan horey loo arag gudaha dalka maraykanka ayaa waxa uu dab ka dhex shiday koongareeska maraykanka halkaas oo mudanayaasha xisbiga jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiyiintu ay la harjadayaan sidii ay u meelmarin lahaayeen wareeg cusub oo gargaara kadib bilooyin ay farta isku fiiqayeen iyo waxqabad la-aan xitaa markii ay ka fikirayeen inay meel marayaan tallaabada saddexaad ee xalka ku-meelgaarka ah si loo siiyo maalmo kooban oo dheeraad ah si ay ugu heshiiyaan cadadka ugu dambeeya ayaa sharcidejiyaasha labada dhinac waxay sheegeen tirada sii darsanaysa ee xanuunka covid sagaal iyo toban ay ka dhigan tahay in kuguuldaraysiga in wax laysku raaci waayo aysan ahayn doorasho hadda bannaan sharci dejiyayaal badan ayaa soo jeediyey suurtagalnimada in dowladda federaalka ah ay lacag weydo subaxnimada hore ee sabtida iyadoo wada xaajoodka gargaarka ee covid sagaal iyo toban uu sii soconayo haddii koongareeska uusan awoodin inuu meel mariyo sharciga maaliyadeed ee ku-meelgaarka ah ee dowladda ka hor saqda dhexe ee jimcahan guddi khubaro madax bannaan oo la taliya hay-adda fayadhowrka cunnada iyo daawooyinka maraykanka ee f d a loo soo gaabiyo ayaa toddoba saac oo wadahadal ah kadib u codeeyey isticmaalka tallaalka covid sagaal iyo toban ee ay soo saartay shirkadda maraykanka ah ee daawooyinka samaysa ee moderna asbuuc kadib markii maamulayaasha federaalku ay oggolaadeen tallaalkii ugu horreeyey ee covid sagaal iyo toban warkan ayaa imanaya xili ay ku dhowaad saddex boqol iyo toban kun oo qof ay maraykanka ugu dhinteen cudurka covid sagaal iyo toban sida ay sheegtay xarunta la socodka coronavirus ee johns hopkins in ka badan toddobiyo toban milyan oo qof ayaa sidoo kale la xaqiijiyey in cudurka uu ku dhacay gudaha maraykanka ogolaanshaha f d a isticmaalka degdega ah ee tallaalka moderna ayaa iman kara jimcaha maanta ah marka la ansixiyo moderna ayaa bilaabi doonta daabulista ku dhowaad lix milyan oo tallaalka ah iyadoo tallaalada ugu horreeya loo qorsheeyey in la siiyo shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya goobaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah toddobaadkii hore kadib markii ay la taliyaashu ayideen isticmaalka tallaalka ay soo saartay shirkadda maraykanka ah ee pfizer oo kaashanaysa shirkadda jarmalka ah ee biontech hay-adda f d a ayaa maalin kadib u ogolaatay isticmaalka degdega ah ee tallaalkaasi halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington heesta baxnaano iyo codka fanaanada maryan mursal ciise markanna nala dhegaysta
idaacaddii duhurnimo oo si wada jira idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashacuud iyo aniga oo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo